alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waman ihtada bihadyihi ilaa yawmi iddiin baabu maa jaa wixii ku yimi buu baab yahay ina alacmaala binniya walxisba alxisba wuxuu uga jeedaa alixtisaab oo ah alabu athawaab oo camalku wuxuu u baahan yahay niye uu sax ku noqdo iyo marka horeba in la niyeysto ajar in lagu doonayo walikuli imri'in maa nawaa qof kastana waxaa u sugnaaday oo uu helaya wuxuu niyoodo fadakala fiihi waxaa camalka niyadu ay shardiga u tahay iyo ixtisaabku waxaa galay aliimaanu iimaankii iyo wawuduu waysada iyo wasalaatu salaadi iyo wazakaatu iyo walxaju xajki iyo wasawmu iyo walaxkaamu axkaamtii mucaamalaadka wa qaala allahu tacaala ilaahay waa waxa uu yihi qul waxaad tidhahdaa kullun mid kastaa yacmalu waa camal falaya calaa shaakilatihi calaa niyatihi calaa niyatihi marka calaa niyatihi waa tafsiir ayay u tahay calaa shaakilatihi oo waxa uu ka xadfay ama uu ka jaray adaatu tafsiir haluu ka odhan lahaa ey oo eyda tafsiiriyada u raacin lahaa ey calaa shaakilatihi ayuu adaatu tafsiirkii uu ka tegey wanafaqat rajul ninka biilka calaa ahlihi reerkiisa uu biiliyey yaxtasibuhaa isagoo ajar ku doonayaana sadaqatun wey wa qaala wuxuu yihi rasuulku walaakin hase yeeshee jihaadun wa niya jihaad iyo niyo ayaa waxa weeyaan jira oo iyagoo aan go ahayn ilaa qiyaami saaca marka bukhaari raximah allahu tacaala waxaa uga jeedaa baabkan in acmaasha markaa sharciga muctabarka ay wax kasoo qaad kale ay tahay ta niya ay la socoto qofku uu niyooday iyo xisba ah inuu ajar uu ku doonayo alxisba talabu thawaab ayaa looga jeeda waxaa markaa galay buu yihi arrintaasi oo niyo iyo xisbo u baahan waxaa niyo iyo xisbo u baahan iimaanka maadaama iimaanku uu yahay camal dee acmaashaasi niyada u baahan ayaa iimaanku uu ka mid yahay marka maadaama acmaashu ay iimaanka ka mid tahay camal kasta oo iimaanka ka mid ihi ansixi maayo niyo la-aan ajarna laga heli maayo iyadoo marka hore aan la niyeysan ajar in lagu helo ama iimaanka waxa weeyaan bimacna tasdiiqa iyo acmaashii quluubta ee iimaanka ka mid ahay iyadu niyo uma baahna oo dee acmaalu quluub waxaa kamid a acmaasha qalbiga laga sameeyo niyada ayaa kamid a niyana niyo uma baahna oo haddii la yidhaahdo acmaasha qalbigu niya ubaahantay waxaa ka dhalanaysa inay niyadu niyo ubaahantay haddii la idhaha niyo kastaa niyay ubaahantayna tasalsul iska daba wareeg baa ka dhalanaya niyadi niyay ubaahantay niyada kalena niyay ubaahantay dee meel arrintu kusoo afjarmaysaaba jiri mayso marka niya niyo uma baahna acmaashii qalbiga laga sameynaya ee kalena waa sidaas oo kale oo xishoodkii iyo maxabadii iyo tacdiimkii weyneyntii iyo khashyadii iyo khawfkii iyo rajaagii iyo tawakulkii acmaasha noocaasi niyo uma baahna waayo marka hore ayaaba ilaahay mutamayiza lilahi tacaala ay tahay marka niyada ayaa labaa iska ilaali niyat lcamal iyo niyatu almacmuul lahu niyada ay tahay camalka in la niyoodo waana ta dee halka lagaga hadlaayo imika iyo niyada cidda camalka loo sameynayo in la niyoodo taasoo ikhlaaskiia marka acmaasha oo dhami acmaal lquluub iyo acmaasha xubnuhuba jawaarixduba niyat lmacmuuli lahu waa u baahan tahay cidda loo sameynayo in la niyoodo oo dee xishoodka iyo baqaha iyo weyneynta iyo maxabaduba lilaahina waa noqon kartaa camal ilaahay loo sameeyey ligayr illaahina waa noqon kartaa marka niyat lmacmuuli lahu waa u baahan lakin niyadaanu leena uma baahna waa niyat lcamal in la niyoodo ikhlaas ama la niyoodo khashya ama la niyoodo tacdiim ama maxaba ayaa niye u baahnayn oo sababtaana niye ugu baahnayn waa maxay leanna camalkan ayaa camal xaqiiqadiisa ama dhab ahaantiisa aanay markaa jiriba karinba ilaa in la niyoodo mooyaane oo waxaan kala bimacnaa kala aan la kala saari karin camalkan iyo iyo niyadiimaa la kala saari karin oo xaqiiqadiisa ayaaba niyooba qofku ilaahay markuu ka baqdo macanaa niyo kala da uma baahna haddii la yidhaahdo isagoo niyoonbu ilaahay ka baqday dee suurtagal maba ahaba waxay noqonaysaa xaqiiqadii qowfki inaana meesha ol iyo xaqiiqadii khashyadu ilaahay inuu ka xishoodaa wax suurtagala maba ahaba laa yumkin oo xaqiiqadii xishoodka la helo iyadoo haddana laleeyahay muu niyoon oo xaqiiqada camalkan ayaaba niyo iska ahba oo haddii la yidhaahdo ma niyoon waxay ka dhigan tahay in la yidhaha camalkan mabuu samaynba oo xaqiiqadiisii ayaa maqan waxaa kaloo halkan uu tilmaamay waysada lafteeduna inay niyo u baahan tahay wuxuu markaa ishaaraya ama uu tilmaamaya khilaafka qolooyinka yidhi waysadu niyo uma baahna oo awsaaciyabaa qowlka laga soo naqliyaa iyo abu xaniifa iyo sufyaan athawri iyo xasan ibn lxay waxaanay xujaysteen oo ay yidhaahdeen waysadu ma aha cibaado madax banaan bal waysadu waa wasiilo waa waddo lagu gaadho cibaado kale sida salaadii oo kale marka waxyaabaha maqaasida ah ee a ujeedada loo socdo ayaa niyo u baahan laakiin wasaaisha oo ah wadooyinkii loo sii marayey oo waysadu ay kamid tahay niyo uma baahna bay yidhaahdeen laakiin waxaa lagu buriye o la yidhah xanafiya tayamum kaba soo idinka niyo u shardiya isagoo miyaanu wasiilo ahayn marka jumhuur lculamaa waxay ku tegeen ahlucilmiga badankoodu waa qowl imaamu malik washaafici wa axmed wa caamatu asxaabi alxadiid in waysada niyo loo shardiyo oo waxay yidhahdeen waysadu shardi ha unoqoto salaada wasiile iyo waddo loo sii marana ha ahaato laakiin dhinac kale haddii laga eegana iyada lafteeda ayaa cibaada ah ilaahay subxaana watacaala loogu cibaadaysto walihaadaa bay sharci tahay qofku isagoo weyse qaba inuu haddana mar kale weysaysto waysadii hore isagoo cusboonaysiinaya markaa taa labaad dee wasiilay tahay lama odhan karo ta horaaba salaada ugu fileede kaga ansixi lahay ee taa labaad waa cibaado ilaahay subxaana watacaala ugu cibaadaysanayo walihaada baa fadliyo fara badani waysada usoo arooreen fadaail katiira ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waysada u sheegay markaa taasi waxay tilmaamaysaa waysadu inay tahay cibaado macnaa mustaqil oo gaara salaada shardi ha u ahaatee markaa niyo ayay u baahan tahay salaaduna markaa inay niyo u baahan tahay ayaa alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala halkan uu ku sheegay iyadoo la iskuma khilaafin in niyadu ay shardi u tahay waayo zakadu iyaduna niyo u baahan tahay laakiin xaaladaha qaarkood ayaa bilaa niyo qofkii faralki uu ka dhacaya laakin dee ajar baanu helahayn oo xisbadii ayaa maqan xaaladahana waxaa tusaale u ah haddii imaamka ama xaakimku xoog uu kaga qaado qofkii intuu sakadii bixin waayo ayaa xoog laga qaaday oo waa laga faramaroojiyey dee faralkii waa ka dhacayaa qofka oo yawma alqiyaama sakadii maad bixin lagu cadaabi maayo laakiin sakada ajar ka heli maayo waayo bixinteeda dee muu niyoon ixtisaab iyo ajar dalabna lamu iman xajkuna sidaasoo kale canaaniye isaguna waa u baahan yahay alxaj khilaafna kuma sugna anahu laa yajuusu ila biniya niyo la-aan inaanu banaanayn amaa soomka isaga khilaaf ayaa ku sugan oo mar haddii bil ramadaan lagu jiro soomku uma baahna niye ayay yidhaahdeen xanafiyadu waayo sababtu waxay tahay mar hadduu qofku yahay qof muqiima oo bil ramadaana ay usoo gashay niyo uma baahna leannahu mar haddii ramadaan lagu jiro soom kale oo dee qofka ka ansaxaya ayaan jirinba markaa soomkaasi automaticaliya wuxuu iska noqonayaa un yaanu niyoonbe soomkii ramadaan ayuu noqonayaa laakiin jumhuurtu ama culimada markaa badankoodu taasi waa khilaafeen al-aimatu larbaca walaa budda min aniya bay yidhahaan soomku niyo la-aan ansixi maayo inama alacmaalu binniyaat ayaa u daliila axaadiis gaara soon kusoo aroortayna waa jira sida xadiida xabs oo kale laa siyaama liman lam yujamic macnaa min alleyl laakiin xanafiyadu waxay yidhahdeen ha yidhaahdaan niyo waa loo shardiyaa laakin tacyiinu ramadaaniya ayaan shardi ahayn bay yidhahdeen inuu soomkani soom ramadaan yahay inuu niyadiisa ku cayimo oo hadduu qadaa niyoodo iyadoo maalin ramadaan lagu jiraa buu qadaa niyooday qalle ama nader buu niyooday ha soomkiisa soom ramadaan buu iska noqonayaa bay yidhahdeen laakiin sida saxiixdu waa sida ay ku tageen culimada badankoodu oo ah waxa weeyaan soomka ramadaan inuu niyo u baahan yahay niyo loo shardiyo weliba ay laabudda tahay in la cayimo in waxa weeyaan soomkani soom ramadaan uu yahay marka axaadiida mucallaqa nafaqat rajul calaa ahli yaxtasibuhaa sadaqa axaadiidta markaa mucallaqa insha allahu tacaala waa inoo iman doontaa walakin jihaadun waniyana waa xadiidkii ibn cabaas oo laa hijrata bacda alfatxi walakin jihaadun waniya hijro maka laga hijrooda ma jirto markii maka la furtay kadib laakin jihaad iyo niya ayaa weli sii jiro haddii ay hijiradii dhamaatay hamoodina in jihaadkii iyo niyadii markaa ay dhamaatay qala xadathana cabd llahi ibn maslama qala akbarana malik can yaxya ibni saciidi can maxamed ibni ibrahim عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وsلم qاl وxuu hi الأعmاaل أعmاaشhii waa أعmاaشhii مashروuca ahayd baa looga jeedaaye ilaahay سubحaanه وataعaalى uu sharciyeeyey في الqur'an aw عalى لساn نبي بالنyة bعda sababiya laga dhigi karaa waynagii nid manaa marka waxay noqodaa صxaة الأعmاali أعmاaشha صxadooda bالنyة بsabب النyة wey ama badu waxay noqon kartaa lilmusaaxaba ayay noqon kartaa walikuli imriin qof kasta waxaa usugnaaday maana waa wuxuu niyoodo hadduu caado niyoodo iyo hadduu faral niyoodo iyo hadduu suno niyoodo faman kaanad qofka ahaatay hijratu hijradiisu ila allah mid ilaahay subxaana watacaala xaggiisa u hijrooday iyo warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kaanat kay ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunya adduunya ogad yusiibuhaa uu helo aw imra'atin ama gabadh yatazawajuha uu soo guursado gabadhu adduunyaday kamid tahay laakiin waa adduunyada waxyaabaha u fitnada badan ee dadka xaqa ka leexiyay kamid tahay walihaadaba si gaara loo sheegay fahijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ileyh fahijratuhu hijradiisa ilaa maa haajara ileyh shaygaa u hijrooday xaggiisa u hijrooday bimacnaa xaasilatun lahu waa mid u xaasilaysa ama madmuumatun haddii shay xun xaggiisa uu hijrooday ama uu muujisanayaba inuu ilaahay daraaddi waxa weeyaan uu hijroonayo marka xadiidkan hore ayuu inoo soo maray imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala imikana mar labaad buu ku soo celiyey waxaanu markaa imika dee uxujaysanaya alacmaalu biniya marka la yihi maadaama acmaasha iimaanka ay kamid tahay in dee iimaankii gaar ahaan qeybta acmaasha ah ee daahirkee muuqataa niyada ay u baahan tahay oo niyo la-aan aanay ansaxahayn acmaashuna waa waa laba nooc camal ah macquul lmacnaa ujeedada laga leeyahay mid la fahmi karo camalka noocaasiya isaga niyo looma shardiyo xagga sixadiisa inuu qofka ka ansaxo niyadu shardi umaa mar hadduu camalku yahay macquul lmacna sida waxaa tusaale ahaan lagugu waajibiyey inaad caruurtaada iyo xaaskaaga aadbeeliso dee waa arrin macquululmacna oo caqliga lagu garan karo ujeedada laga leeyahy marka haddaada xaaskaaga iyo carruurtaadii biil siiso adigoo markaa aan niyoonba dee mar haddii maqsuudkiiyo ujeedadii loo socday ay xaasishay camalkaasi waa ka ansaxaya waajibki waa kaa dhacaya laakiin ajar ayuun baanad ka helahayn mar haddaanad niyoonin oo camalka macquululmacnaaga niyadu laysat shartan fi sixatihi wa inamaa hiya shartun fi taratubi hawaabi caleyh sixadiisa iyo sugnaanshihiisa shardi umaha niyadu laakiin waxa ay shardi u tahay inaad ajar ka hesho dayntii baa lamida xuquuqda iyo daynta lagugu leeyahay haddaad bilaa niyatin aada iska bixiso niyo la-aan hadday xoolahaasi kaa baxaan yaana dee waajibkii waa kaa dhacaya oo maqsuudkii waa xaasilay oo ada adaa lxuquuq liahliha xaqa ciddii lahayd in loo gudo laakiin ajar baanad ka helahay oo niyadu acmaasha noocaase macquululmacnaaga waxa ay shardi u tahay in ajar laga helo sixadooda shardiuma acmaasha nooca labaad waa acmaasha culimada laba hayru macquuli lmacna ama alacmaal atacabudiya camal qofka lagu addoonsaday oo markaa ujeedada laga leeyahay aanay ahayn mid caqliga lagu gaari karo oo lagu garan karo marka camalka noocaasi isagu niyo la-aan ansixi maayo ajar in laga helo niyo la-aan iska daaye niyo la-aan ansixi maayo waa sida dee salaadii iyo soomkii iyo iyo acmaashan wey halkaa waxaynu ka tagnay wal axkaam bu uhi bukhaari axkaamtana mucaamalaadka ayuu uga jeedaa sida buyuucii iyo iibkii iyo guurkii iyo iyo waxyaabaha lamida iyada lafteeduna dee niya ayay u baahan tahay qofku dee waa inuu go-aansado shaygan inuu iibiyo guurka laftiisa qofku dee inuu go-aansado wey qala xadathana xajaaj ibnu minhaal qala xadathana shucba qala akbaranii cadiy ibnu haabit qaala samictu waxaan maqlay bu yihi cabdallahi ibna yaziid waa saxaabi ansaariya can abi mascuudin abi mascuud laftiisa waa saxaabi ansaariya marka waa saxaabi ansaariya saxaabi ansaariya ka wariye wey can abi mascuudi can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuuhi rasuulku idaa anfaqa rajulu ninku haddii uu xoolo ku bixiyo u biiliyo calaa ahlihi ehelkiisa macnaa reerkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cid kastoo dee waajib ay ku tahay inuu biiliyo yaxtasibuha isagoo ajar ku raadinaya fa huwa infaaqaasi lahu isaga sadaqatun sadaqa ayuu yahay markaa sadaqa wuxuu uga jeedaa manaa lahu lahu fiihi ajrun ama caleyhi ajrun ajar buu ka helayaa buu ujeeda lakin axkaamtii sadaqada ayuu leeyahay uma jeedo oo dee haddii xaaskiisu ay tahay min ahlilbeyt amaba se dadkan dee biilkooda uu ku waajibay qaarkood ahlulbeyt ay yihiin lama odhanaayo dee biilku waa sadaqa eh ahlulbeyt baa tiinaha cunina la odhan maayo markaa kelimatu sadaqa halka waxaa looga jeedaa bimacnaa ajar buu ka helayaabaa looga jeeda biilkiisaasi axkaamtii sadaqada kale ayuu leeyahay maaha macnu sadaqada wuxuu kala mid yahay xagga ajarka laga helay marka waa masaladana horu sheegna waa masale macquulat lmacna ujeedada laga leeya waa masale caqliga lagu garan karo diilinta lagu yihi reerkaaga iyo caruurtaada iyo waalidka haddaanay waxba haysan adigu aad waxhaysata biili walihaada niyadu shardi uma aha sixada oo haddii aanad niyoon laakiin aad biilkii siiso si un de uu kaaga baxo waajibki waa kaa dhacaya qiyaamaha lagu qabsan maayo laakiin niyadu waxay shardi u tahay baynu nidhi in ajar laga helo oo ninkii ajar ka heli maayo biilkaa reerkiisa uu siinayo haddaanu ixtisaab ku jirin oo aanu markaa uu bixinayo aanu niyoon inuu ilaahay subxaana watacaala agtiisa ajar kaga helo war sidaa ma la niyoodaa talo mise iyadoo la higtaamaya mararka qaarkood la bixiya marka waa cibaadaad meelaha ku qarsoon oon la dareensanayn biilkaa kugu waajibe kolleyba aada bixinayso haddaad niyatulixtisaab aada raaciso macnaa ajar baad ka helaysaa haddii kalese waajibkun baa kaa dhacaya ajar ka heli beyt qaala xadathana alxakam ibnu naafic qaala akbarana shucayb can zuhri qaala xadathanii caamir ibnu sacdi ibn abi waqaas can sacd ibni abi waqaasin anahu akbara ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi sacdu ku uhi inaka adigu lan tunfiqa ma bixisid nafaqatan macnaa biil tabtagii biha nafaqadaasoo aada ku dalbayso wajha allah ilahay wejigiisa macnaa ajar aada ku doonayso ilaa ujirta caleyh haddaad bixisana waa lagaa ajar siiyaa xataa maa shaygiina ku dhoobo tajcalu aada ka yeelayso fii fii imra'atika gabadhaada afkeeda waxaad xaaskaaga adigoo markaa dee ciyaarsiinaya oo kalgacayl iyo maxabo u muujinaaya hurmada afka aada u gelisana ku dhaho ajar baa lagaa siinayaa marka waa shay nacam biilka hore ayaynu u sheegnay inuu yahay shay macquululmacnaya ninku waxaa markaa xaaskiisa uu afka u geliyo calaa sabiili lmudaacaba isaga laftiisa waxaa inta badan dee wuxuu sameeyaa isagoo aan niyoon cibaado aan u niyoon iyo ajar inuu ku helo laakiin arrintaasi haddii qofku marka uu samaynayo inuu ilaahay hortii ajar kaga helo uu niyoodo waayo dee asbaabta waxay ka mid tahay labada lamaane isjeclaysiinaysa mucaasharada iyo wada dhaqanka dhex yaallana wanaajinaysa in labada qof ee lama labada lamaane isjeclaadaan dhaqanka dhex yaallaana u wanaagsanaadaana min maqaasid shariica ayay ka mid tahay ujeedooyinka shareecadu ay leedahay marka haddii uu niyoodo inuu allah subxaana watacaala a ajar uu kaga helo ajar buu kaga helaya xataa jimaaca waata axaadiisa qaarkeed kusoo aroor qofkii oo shahwadiisii gudanaya wa fii budci axadikum sadaqa qaala ya rasuula allahi ayati axaduna shahwatahu wayujar qaala nacam ara-aytum law wadacahaa fii xaraam marka acmaashaasi waxa weeyaan markeeda hore iska mubaaxa ah amaba se qofka waajibka ku ah oo niyo la-aansa ka ansaxaysa maadaama ujeedada laga leeyahay tahay mid caqliga lagu gaari karo haddii qofku niyo waxa weeyaan uu raaciyo ajar ayaa uu ka helaya baabu qowli nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga qowlkiisi buu baabi uu yihi addiinu diintu annasixatu weeyi waa wanaagka talinta lilah ilaahay subxaana watacaala macnaa wanaagiisa laga shaqeeyo walirasuulihi iyo rasuulkiisa loo nasteexeeyo bimacnaa loo nasteexadu si aad soomaaliga ahayd maaha iska ilaali waa iraadatu alkhayr lilmansuuxi lahu waa in ciddaa wanaageedii aada ka shaqaynayso wixii dee raalli gelinaayey aada ka shaqaynayso ciddaasi ay jeclayd ayaa nasteexo la yidhaahdaa marka ilaahay subxaana watacaala waxa uu jecel yahay ee raalli uu ku yahay markaad samayso ayaad nasaxta lilah rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu jecel yahay ee raalli uu ka ahaa markaad samayso ayaad nasaxta lirasuuli illah waliaimati lmuslimiin aimat lmuslimiin oo ah kuwa muslimiinta u taliya ee dee iyaguna muslimiina ayaa iyagana waxa weeyaan naseexo kugu leh marka naseexadooduna waxay noqonaysaa sidii ilaahay subxaana watacaala ku yihi ula dhaqan inaad ula dhaqanto oo sida hawadaadu ay ku yeedhinayso aanaad ula dhaqmin wa caamatihim iyo guud ahaan muslimiinta marka xadiidkaas uu bukhaari raximah llahu tacaala mucallaqa uu ka dhigay waa xadiid aan calaa shardihi ahayn shardigiisaan waafaqsanayn sa awgeed buu mucallaq ka dhigay waana xadiid tamiim ibnu aws addaari imaamu muslim ayaana wariyey addiinu nasixa qulnaa liman qaala lilahi caza wajala walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim marka xadiidka muslim baa wariyay laakin bukhaari isagoo mawsuula kitaabkiisa kuma warin laano calaa shardihi ayaanu ahayn marka annasixa macnaheedu waa sidaasi aynu tilmaanay dee waa iraadat lkhayr lilmansuuxi lahu waa kelima jaamica oo macnaha xiyaajat lxadi lilmansuuxi lahu wax allaale iyo wixii ku haboon ee ku wanaagsan kaasi waxa weeyaan aad u naseexaynayso wanaagiisa aad ka talinayso inaad la timaado ayaa nasiixa waxa weeyaan la idhahda marka addiinu annasiixa halkaa waxaa ku jira dee xasri baa ku jira oo diintu waa isu soo ururiyo gebigeedu waa nasiixa weyi marka waxaa la odhan karaa mucdamu diin annasiixa looga jeeda diinta badankeedu waxay ku dhisan tahay wanaag ka talin sama ka talin oo waxay la mid tahay alxaju carab iyo adducaau huwa alcibaada ayay la mid tahay baa la odhan karaa dee daahirkeedana waa lagu socodsiin karaayo addiinu nasiixa oo shay kasta oo diinta kamidii waa nasiixa ima an yakuna nasiixa lilah aw nasixa lirasuuli aw likitaabi aw liaimati lmuslimiin aw caamati lmuslimiin aw muslimiinta guud ahaan oo ilaahay subxaana watacaala sidee loogu naseexaynayaa marka annasixa lilahi subxaanahu wa tacaala waxaa looga jeedaa in rabbi subxaana wa tacaala qofku ikhlaaska uula yimaado inuu ilaahay ku sifeeyo sifaadka wanaagsan uu ku tilmaamay iyo magacyada wanaagsana ilaahay uu leeyahay iyo ilaahay qofkani inuu isu dulleeyo ukhuduuco daahiran oo baatinan kor iyo kalba iyo waxa weeyaan ilaahay daacadiisa inuu jecel yahay iyo waxa ilaahay uu jecel yahay waxa ilaahay uu necab yahay ee macsiyaan ah waa inuu qofku necbaado ومiن النصيحaةi لlah الجiهاad في radd الcاaصيina ilayه in dadaal lagu bixiyo kuwa ilaahay caasiye ka fogaaday in xagga ilaahay loo soo dabaalo loo soo celiyo ayaa kamid a نaصيحة لilaahi subحaanaه وataعaalى ama waxa weyaan النaصيحة لkitaaب الlah waxaa kamid a inaad kitaabka ilaahay barato oo dadka aad barto ood macaanidiisa fahamto ood xuduudiisa ilaaliso wixii uu ku amray inaad la timaado wuxuu ku diiday inaad ka dheeraato oo kitaabka ilaah aada difaacdo kuwa taxriifinaya oo lafdi ahaan dee looma taxriifin karo ilaahay baa taa ka ilaalinaye kuwa macnihiisa leexinaaya inaad ka ilaaliso annasiixa lirasuulina waxaa kamida tacdiimuhu cala alwajhi aladi jaat bihi shariica in loo weyneeyo sida shareecadu ay la timid iyo in loo gargaaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam xayan wamayitan markuu dhintayna loo gargaaro loogu gargaaro biixyaai sunani wadabbi canha sunadiisa in la nooleeyo oo lagu nooleeyo barashadeeda iyo baristeeda waxaa nasiixa lirasuuli llahi kamid ah aliqtidaau bihi fi aqwaali wa afcaali in lagu daydo rasuulka hadaladiisi iyo ficiladiisii tashriiciga haba lagaga daydo in la jeclaado atbaacdiisa la jeclaado annasiixa liulaati amri lmuslimiin waxaa kamid a inaan khuruuj lagu samayn mar hadduu muslim yahay dembigiisu haba batabee oo aan hub loo qaadano loola dagaalamin in loogu kaalmeeyo wixii khayra wixii xumaanana in looga naseexeeyo waxaa kamida u leeyahy xaafidku wa min acdami nasiixatihim dafcuhum can idulmi bilatii yaxsan in dulmiga laga hor istaago iyadoo waddo fiican arrintaasi loo maraayo waxaa kamida buu odhanayaa macanaa nasiixa liulaati amri lmuslimiin jamcu lkalimati calayhi warad lquluubi annaafirati ilayh in laysku dayo dadku inay imaamkaa ku daba faysanaadaan oo quluubta imaamkaa ka diday ee mucaarabeynaysa laysku dayo in imaamkaa xaggiisa loo soo celiyo ay danta ummadda dee ayaa sidaasi ku jirta inay imaam in dadku imaamka ama xaakimkooda muslimkee u talinaya ay ku sabraan oo isaga waxa weeyaan ay wixii wanaag kala shaqeynayaan wixii xumaana uga nasteexeynayaan muslimiinta guud ahaan in loo nasteexeeyana dee waxaa soo gudagelaysaa in wanaagga la faro xumaanta laga reebo khayrka la baro in masaalixdooda iyo dantooda waxa weeyaan laga taliyo ka fulaada canhum dhibka laga haysto iyo wixii darar ku ahba wa qawlihi tacaala wuu baabi ilahay uri idaa nasaxuu hadday unasteexeeyaan lilahi iyo warasuulih unasteexeeyaa lilahi warasuulih maxaa looga jeeda ay aamanuu waaaacu hadday ilaahay adeecaan hadday ilaahay rumeeyaan rasuulkana rumeeyaan ilaahay ay adeecaan subxaana watacaala rasuulkana ay adeecaan baa looga jeeda marka wuxuu aayadda ku muujinayaa un annasiixa lilahi warasuulihi inuu macnaheedu uu yahay macanaa aliimaanu billahi warasuulihi wa طaacat llahi warasuulih in ilahay iyo rasuulkiisa la rumeeyo ilahay iyo rasuulkiisa la adeeco qala xadaثana msdد qala xadaثana yaحyى عan ismaaعiil wa ibn abi khalid albajli wa taabici qala xadaثani qays ibn abi xaazim qays ibn abi xaazim isaguna waa bajli can jariir ibn cabdالlah albajli marka saxaabiga iyo labada taabici ee xadiidka u kala dambeeyaaba waa bajeliyiin bay ahaan isku qabiila ayay ahaayeen kulluhumna waxaa kunyadoodu ahayd abu cabdillaahi oo ismaaciil abu cabdillaahi baa la odhan jiray qaysna abu cabdillaahi jariir ibni cabdillaahina abu cabdillaahi saddexdoodubana waxay ahaayeen kuufiyuun markaa saddex sifay wadaagaan kawnuhum bajeliyuun wa kawnuhum kuufiyuun wa kawni kunyati kuli waaxidin abu cabdillaah saddexaas sifay wadaagaan qaala wuxuu yihi jariir ibn cabdillaahi baayactu waxaan ballan la galay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam waxaan ballan kula galay calaa iqaami salaa salaada oogisteeda wa iitaai zakaa iyo zakada bixinteeda iyo wanusxi likulli muslim iyo muslim kaste inaan wanaagiisa ka taliyo oo wixii muslimkaa bimacnaa nafci iyo waxtar u leh hadal iyo camalba inaan ka shaqeeyo wax allaale iyo wixii muslimka dhib ku ahna inaan iska ilaaliyo markaa nusxiga sidaasi ayuu uga jeedaa nusxiga ugama jeeda un alamru bilmacruuf annahy can ilmunkar in wanaagga la faro xumaantana laga reebo bal intaa waa ka macno ballaadhan yahay nusxiga markaa saxaabigu uu sheegaya waana ku camal fali jiray jariir ibni cabdillaahi ballankaa uu rasuulka la galay waxaa ibnu cajlaan uu ka wariyay can camr ibni cabdillaahi qaala kana jariir idaa qaama silca basara cuyuubaha nacam idaa qaama silcata basarahu bicuyuubiha uma khayara alaab marka uu iibinayo iibu usoo bandhigo dadka ceebaheedu uga sheekeyn jira dadka alaabta iibiyaa iminka inta badan wanaaggeedu bay ka sheekeeyaan soo ma isagu ceebahay leedahay u sheegi jira alaabtaydani intaasay leeday nuqsaantaasay leeday ceebtaasay leeday waxaasay ku xun tahay ayuu odhan jiray uma khayara deetana wuxuu odhan jiray ceebaheedi o dhan kuu sheega ama ku gal ama iska daa faqaala in shita fashtari wa in shita fatruk markaasa waxaa lagu uhi ida facalta hada lam yanfud laka baycu oo haddaad saa samayso cidba waxba kaa iibsan mayse alaabtaadin ceebteeda aad ka sheekayso faqaala inaa baayacnaa rasuula allahi calaa nusxi likuli muslim war miyaydaan ogin rasuulka inaan ballan kula galay muslim kasta inaan nasteexeeyo macnaa wanaaggiisa waxa weeyaan aan ka taliyo ibnu babaal baa sharxu bukhaari ku soo raray hadalkaas kadalika xaafidku raximah llahu tacaala wuxuu sheegayaa qiso kale oo uu leeyahay abaraani baa wariyey jariir ibn cabdillaahi albajeli sida ballankaa rasuulka ula galay uga soo baxay ayaanay tusinaysaa addoon uu lahaa ayaa faras usoo iibiyey wuxuu ugu soo iibiyey saddex boqol oo dirham faraskii markuu arkay jariir ibn cabdillaahi ayuu aada iyo aada waxa weeyaan faraskaas uula dhacay oo inuu farasku qiimahan ka qaalisan yahay ayaa umuuqatay dabeetana waxa u yimi ninkii faraska laga soo iibiyey markaasa wuxu i ina farasaka khayru min halaati mia waa faraskaagani saddex boqol waa ka qiimo badan yihi falam yazal yaziidu xataa acطaahu tamaaniya mia kamuu sulin inuu usiyaadiyo ninku waayo saddex boqol hadduu ka badayay bal intaa ka dhig may ka ziyaadi ilaa sideed boqol waxa weeya uu gaadhsiiyey marka adiga haddaad aragto shay jabnaa lagu iibinayo intaad markiiba lacagta saa u daadiso ayaad laba sakadood ka laabi lahayd soo maaha si aanu kuugu yeerin laakin jariir ibn cabdillaahi albajeli wuxuu arkay sheegana qiimihii magaalada uu ka taagnaa qiimo aada uga hooseeya ninkan inuu ka siiyey marka wuxuu arkay min baabi nasiixa lahu ninkaa wanaag ka talintiisa inay kamid tahay o nasteexayntiisa inuu waxa weeyaan uu u sheego inuu sheegay intaa ka qiimo badan yahay oo u kordhiyo markaa rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim saxaabadiisa baycaad markaa guud iyo kuwa jus-iga oo gaara intaba waa la galay laakiin baycaadka jus-iga ee gaarka masaa-il gaara ku saabsani inta badan waxa ay ahaan jireen kuwo ciraaqo ama xidhiid la leh arrimaha rasuulku u arka calayhi salaatu wasalaam inay u baahan yihin ta'kiid in dadka lagu adkeeyo waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa arrimo markaa waajiba dadka haddana si loo ta'kiidiyo in ballan lagaga qaadi karo so iqaamu salaa iyo itaau zakaa iyo anusxu likulli muslim xaakimka muslimka uu kaga qaadi karo waxaa kaloo xadiidku markaa uu tusinaya annusxu lilmuslimiin qiimaha iyo qadarka diinta dhexeeda ay ku leeday oo salaad iyo zakadiiba halkan lala xidhiidhiy xadiidka horena diintiiba inay naseexadu diintiiba inay tahay oo diintuba naseexa inay tahay ayaa xadiidka horena uu inoo sheegay qaala xadathana abu nucmaan maxamed ibn lfadl asadusi albasri qala xadaana abu cawana abu cawana waa wadax ibn cabdillaahi alyashkuri can ziyad ibni cilaaq ziyad ibni cilaaqa ibn malik athaclabi qaala samictu waxaan maqlay jariir ibni cabdillaahi oo yaquulu leh yowma maata maalinta uu dhintay almugiira ibnu shucba saxaabigii la odhan jiray mugiira ibnu shucba oo wuxuu ahaa markaa waali cala lkuf bikhilaafati mucaawiya khilaafadii mucaawiye ayuu ahaa muxaafidka ama ninka maamulaha ka ah degmada ama gobolka kuufa la yidhaahdo marka maalintii uu dhintay mugiira ibnu shucba ayaa qaama uu kacay jariir ibni cabdillaahi faxamid allah ilaahay wuu ammaanay oo umahadiyey wa atnaa caleyh ammaanta ilaahay oo ammaanaya ayuu kusoo celceliyey wa qaala wuxuu yihi calaykum biitiqaa'i illahi ilzamuu biitiqaa'i illah alle ka dhowrsashadii laazima waxadahu kelidii xaalo iyo laa shariika la mid wax la wadaaga aanu jirin waalwaqaar ay wa calaykum bilwaqaar macana waxa aada laasimtaa sidaas oo kale waqaar xasilooni iyo wasakiina degenaansho xataa yaatiyakum ilaa uu idin yimaado amiirun amiir dee amiirkii hore waa ka dhintaye lagu soo bedelaa ilaa uu idin imanayo fainamaa yaatikum wuxuu idin imanaya un alaana imika yaana de yuqaribu lmudda wakti dhow idin iman doonaa buu ujeedaa waayo mar allaaliyo markii mucaawiya radi allahu canhu ay warka dhimashada muqiira ibn shucba uu gaadhay markiiba waxa weeyaan ziyaad oo ahaa naa'ibuhu cala lbasra ayuu kuufa u diray marka hadalkan muxuu uga jeeda reer kuufa dad aada u dhib badan oo asxaabulfitan ah oo xataa amiirka iyo waalidu markuu la joogaba aanu ka nabadgelin oo si fiican aan u adeecin ayay ahaayeen marka wuxuu sidan ugu waaninayaa saxaabigan jariir ibn cabdillahi albajali dee fitna iyo fawda ayaa dhici doonta buu isleey marka wuxuu leeyahay fitnada iyo fawdada iska ilaaliyo ilaahay ka baqda subxaana watacaala oo degenaanshaha iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ku dadaala inta amiirku idin soo gaadhayo waa naseexadii bay kamid tahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ballan kula galay uma qaala wuxuu yihi istacfuu liamiirikum ey utlubu lcafwa cafis u dalba oo ilaahay u weydiiya liamiirikum amiirkii nin dhintay oo ah muqiira ibnu shucba macnaa u duceeyo waxaad ugu ducaysaan ilaahay u cafiyo istacfuu ay utlubu lcafwa cafis u dalba liamiirikum fa inahu kaana maxaa yeelay wuxuu ahaa yuxibu mid jecel alcafwa inuu dadka cafiyo ayuu jeclaa marka aljazauna waa min jinsi alcamal qofkuna siduu u shaqeeyo ayaa loo abaalmariyaa wa kamaa yadiinu lfataa yudaan inan kastaana siduu u dhaqmaa loola dhaqmaa marka maadaama cafiska uu jeclaa in ilaahay isagana cafis loo weydiiyo ayaa uu mutaystay ilaahay cafis u weydiiye uma qaala wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabadeed miya hadalkaa dabadi marka amaa bacdu marka hordhaca la dhameeyo ee mawduuca la bilaabana waa lala yimaada mararka qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa lilintiqaali min mawduucin ilaa mawduucin aakhara marka mawduuc hadalkaa kamid aha aada dhamayso oo mid kale aada bilaabayso waana sida imika uu isticmaalay jariir ibn cabdillah ama bacdu fa inii anigu ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka ayaan u tegey qultu waxaan idhi markaa ubaayicuka rasuulkale waxaan ballan kugula gelaya cala alislaam islaamnimaan ayaan ballan kugula gelaya fa sharata calaya wuxuu ii shardiyey wanusxi likulli muslim ay b albayca albayca cala nusxi likulli muslim wuxuu ii shardiyey beeca aan kula galo muslim kasta inaan wanaaggiisa ka shaqeeyo fabayactu calaa hada arrintaa ayaana rasuulka ballan kula galay wa rabbi haada almasjidi masaajidkan rabbiga le baan ku dhaartaye inii anigu la naasixun lakum mid wanaaggiina ka talinaya baana mid ujeeddo kale idinka leh ma ihi uma istakfara dabeetana ilaahay buu dembi dhaaf weydiistay wanazala meeshii uu ka khudbadeynayey ayuu ka soo degay oo dee khaiibku inu dhaha astakfir llah ama astakfir llaha liya wala ilaahay baan aniga iyo idinkaba dembi dhaaf idin weydiinaya fi lkhuba rasuulka waa ka sugnaatay kama fi xadiidi ibni cumar fi saxiixi ibni xibaan laakiin dadka inuu amro uu yidhaahdo fastakfiruuhu ayaan soo aroorin oo ana ta dhashay mushkiladana buuqan masaajidada ka dhaca jumca ee intuu dhaha fastakfiruuhu mar qura bisawtin jamaaci la odhanayo astakfir llah oo waxa weeyaan taasina mid mid sugan maaha imaamka hadalkiisaas ayaana sabab ah rasuulku wuxuu yihi astakfir llaha liya walakum fastakfiruu waa min ziyaadaati lkhuaba walaima ayaa ay kamid tahay marka xadiidka wuxuu ukeenay jariir ibn cabdillahi albajali wuxuu daliil uga dhigayaa in ujeedadiisu ay tahay nasiixa iyo wanaag la doonid dadka wanaag uu la doonayo ujeedo kale aanu ka lahayn sanadkan wuxuu kamid yahay min rubaaciyaat الbukhaari oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo alimaam الbukhaari afar nafood ayaa udhaxeeya marka halkaa wanus likuli muslim waxaa culimadu ay leeyihiin ataqyiid bilmuslim waa lilaqlab qayditaanka qofka muslimkaa lagu qayday dee waa siday u badan tahay inta badan qofka muslimkii dee muslimiin buu la nooy laakiin annusxu lilkafir ayaa iyada lafteeduna dee muctabara oo min annusxi lilkafir waxaa kamid in islaamnimada loogu yeedho iyo in xuquuqda islaamku u ilaaliye loo ilaaliyo kaafirba ha noqdee hadduu yahay dhimi ama musta'min amabase waxa weeyaan uu yahay mucaahid mid muslimiinta heshiis dagaal la-aana kula jira ama mid dhimi iyo jizye laga qaado ku hoos nool ama mid dee qof muslimi uu magan siiyeyba in markaa loo ilaaliyo xuquuqda islaamku uu siiyey baa min anusxi lahum kamid a marka qaydistan lagu qayday wanusxu likulli muslim iyada waa calaa sabiili alaqlab weeyaan buu leeyahay xaafidkuba si aad ku aragtaan fatxulbaariga bukhaari raximah allahu tacaala kitaab liimaan waxa uu ku khatimay axaadiisan ka hadlaysa annasiixa waxaanu ishaaraya ama uu tilmaamayaa bay leeyihin ahlulcilmigu anahu camila bimuqtadaahu fi lirshaadi ila alcamali bilxadiidi saxiix duna saqiim inuu xadiidka ku camal falay buu ishaaraya wuxuu leeyahy yaana qof kastoo kitaabkan akristow waan ku naseexiyey maanaa wanaagaagan ka teliyey oo xadiid markaa saxiixa mooyaane oad ku camal fali kartid mooyaane xadiid kale halkan kuugumaan qorin waxaa markaa khudbadan jariir ee ay ku jirto fa inamaa yaatiikum alaana uu ku ishaarayaa bay leeyihin shuraaxdu ragga kitaabka sharaxay yaana imika ayaa wixii ay ahayd in lagu camal falaa uu ku iman doonaa oo kitaab lcilm ila kitaab limaan inta badan waxa uu ka waramayay dee muctaqad laakiin arrimihii ay ahayd sharaa'icdii ay ahayd in lagu camal falaa yaana wa waa soo socotaa waa ku iman doontaa ee ku camal fal istacfu liamirikumna yaana waxa uu ishaaraya in isaga laftiisa loo duceeyo oo ilaahay cafis loo weydiiyo bukhaari raximah llahu tacaala marka ilaahay bukhaari ha u dembi dhaafo ha una naxariisto rabbina subxaana watacaala naciibkiisa iyo jannadiisa ha hageeyo waa u ducaynayna kitaabu limaan iyo bad-ulwaxyi ayaa halkaa inoogu dhamaaday axaadiista markaa marfuuca ee ku jirtaa waa koob iyo siddeetan xadiis waxaa laga in aynaan dareensanayn koob iyo siddeetan xadiis oo marfuuca ayaynu akrin marka macaa mukararka waxa weeyaan la xisaabiyo waa koob iyo siddeetan xadiis ama ha noqdaan mucalaqaad ama mutaabacaad ha noqdaan marka axaadiis fara badan ayaa baabka ku jirta insha allahu tacaala darsigeena soo socda ayun baynu kitaab lcilmi bilaabi doonaa wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina mxamed